daahfurnaanta dowladda ayaa loogu magac daray waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda maaliyadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana sheegay ujeeddada ay ka leeyihiin waxaan rabnaa caalamku inuuna fahmo in aan dowlad saxahoo qurxoon oo hanaagso dowlwaraa ku shaqeysa waa kow midda labaadna waxay tahay muwaadiniinteenna oo aan mas-uulka ka nahay xilka noo dhiibtay ammaanaday noo dhiibteen sidaan u hayno war waa qalloocantahay intay ka qaldantay ka toosiy hala yidhahdaan ama waad gudateen allay lehe sidii muxuu ah loogu talagalaad u gudateen hana la yidhaahdo muhiimadda ugu weyn oo barnaamijkan loo sameeyey sidaasay ahayd
kasoo qaybgalayaasha munaasabadan oo bulshada qaybaheeda kala duwan isugu jiray ayaa madaxweynaha su-aalo la xidhiidha waxqabadka dowladiisa ku weydiinayay xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi ka sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto siyaabihii ay u kala qorshaysay arrimaha la xidhiidha xuquuqda ay muwaadiniinteedu ku leeyihiin isaga ayaana kasii hordhacay oo sheegay in qaladaad fara badani ay ku jiri doonaan yacni war intaanoo lacag ahaa dowladda soo gasho sidaanay u bixisaa intaanoo fursadood ayay dowladdu bixisaa sidaanayna u bixisaa in la yidhahdo macnaheedu maaha waxaas dowladdu ay soo bandhigi doonto in ay khalad la-aan doonaan ciladay yeelan doonaan dhammaanteen wax oo bini aadam sameeye waay laakiin waxaan rabnaa waxaas qaladaa ku jira haddii la yidhaahne in inta la dhegaysto cidda dowladda u haysa mas-uulka ka ah isla markiiba qaladkii intay qirato inay saxdo barnaamijkan oo kusoo beegmay xilli dhowaantan la shaaciyey in soomaaliya ay ka mid noqotay dowladaha dunida ugu musuq maasuqa badan leh ayuu madaxweynuhu ka sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed aanay ogaal sidaasi ah u lahayn halka ay ku dhacayso iyo waxa lagu qabanayo lacagaha canshuur ahaanta looga qaado waxaana jira in badan oo bulshada ka mid ah oo rumaysan in dhaqaalahaasi ay bixiyaan uu intiisa badani galo jeebab gaara laakiin xasan sheekh maxamuud waxa uu fikirkaasi ku sheegay mid iska dhaadhacsiin uun ku kooban hase yeeshee wuu qildayey aniga waxaan isboodsiinayaa balaayadan uun gabadhan ama ninkan xafiiska fadhiya un lacagtan iska qaadanaya eh meel la tegi mayse eh laakiin dee haddaanan dhiibin wax heli maaye iga waa aaminaad qofku iska dhaadhiciyey laakiin markuu waxaasoo dhan ogyahay aaminaadaas qaldan oo iska dhaadhiciyey oo laga yaabo qofka xafiiska fadhiya si nadiifa inuu inuu inuu ugu shaqeeyo wixii waajibka lagu lahaa bes uu ka qaaday haddana qofkii ma jirto wax u caddaynaya waxaan inay ahaayeen wixii waajibka lagu lahaa iyo wax qofkan meesha fadhiya oo ku ijbaar oo ku qasbayo oo ku waxeedaynaa marka daahfurnaantu waa sidaas waxa uu ka dhawaajiyey in daahfurnaanta aanan looga baahnayn dowladda oo keliya ee sidoo kalena ay waajib saaran tahay in enji-owyada iyo bulshada rayidkuba ay la yimaadaan isagoo sii raaciyey in qolyahaasi ay helaan lacag aad uga fara badan inta dowladda loogu deeqo dhaqaalaha ama hay-ad caalami ha siiso ama dadka soomaaliyeed ha u dhiibaane ay ku adeegayaan ay dadka wax ugu qabanayaan lafsadooda inay daahfurnaan ay ka muujiyaan waxay aada iyo aada usii dhiirigelinayay culaysna ay ku noqonay dad dowladda qaybaheeda kala duwan in ay isfurfuraan oo ay furnaadaan marka sida wasiirku uu ka dhawaajiyay laba bilyan oo dollar ayaa waxaa la yidhaha eight percenta dowladda kasoo gaartay boqolkiiba sagaashan iyo labo civil society iyo n g o yo iyo serviceskaasi ku baxday dowladduna waxba kama oga adliista bulshada rayidka soomaaliya haddeen war annaguna inta na soo gaarta waa intaan boqolkiiba labadaanaana soo gaartay waxa dhan buu na sheegayahay annagu maanan arag haddayna dhihi lahaayeen lafsadooda waxbay waxweyn soo gaarsiineen dhowaan baarlamaanka soomaaliya ayaa meelmariyey sharciga iibka qaranka waxaanu madaxweynuhu sheegay in hadda wixii ka bilowda adeegyada dowladda loo qabanayo ay noqon doonaan kuwo si hufan oo cad loogu wada tartamo iyadoo sidaasi looga gudbayo hanaankii qof jeclaysiga la xidhiiray ee xafiis walba inta ku dhow uu howlgelin jiray iyadoo cid kale aanay ka warhaynin wixii ka dambeeya marka adeeg dowladda haddiiba la bixinayo xafiis halkaas waxaa lagu soo qori doonaa lagu ogaan doonaa meeqa lacagtu hadday gaarto ayaa in tartan la geliyey ay tahay meeqa ayaana tartan u baahnayn hal balognoodaan rabaa haddaan iraado oo muxuu ahaay kun shili joogo tartan iyo advertisement miyaa la gelinayaa waa maya boqol dollar laba boqoloo dollar milyan toban milyan wixii wax unbaa la dhihi doonaa oo qaanuunku uu fasixi doonaa muhiimadda marka ugu weyn oo barnaamijkan loo sameey waxay tahay caalamku sidau u dhaqmo inaan u dhaqanno madaxweyne xasan sheekh waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha la xiriira garsoorka iyo cadaalad darrada ay dadku sheegaan in hay-adaha qaabilsani ay ka dhex jirto waxa uuna sheegay in nidaamka garsoorka dalku uu howlgab u eg yahay maadaama aanan la qaadan guddigii garsoorka sare ee madaxa bannaanaa oo isagu howlahaasi dhabarka u ridan lahaa sababaha guddigaasi uu u dhismi la-yahayna waxa uu ku sheegay in laba xubnood oo ka mid noqon lahaa hay-adihii ay ka iman lahaayeen aanayba weli dhisnayn kuwaasoo kale ah maxkamadda dastuuriga iyo weliba hay-adda madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha wax badan dowladda gacmahay ka xiran tahay garsoor waxba kama qaban karto garsoorkii guddigaas madaxa bannaano tilmaamayaa dastuurku inuu mas-uul ka yahay garsoorka wasiirka cadaaladana kama aha prime ministerkana kama aha madaxweynuhuna kama aha shaqada ay soo qabtaan guddigaas maalan madaxweynuhu xil kama qaadi karo qof garsooro ah ilaa guddigaas ay dhahaan qofkaani xilkii guda waa xilka ha laga qaado markay u soo jeediyaan kabacdia madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karaa laakiin nin tuugahoo burcadoo maxkamadii fadho dadkii dhacayo maanta haddaan u jeedno anuguma ka qaadi karin haddaan dee xeerka aan ka boodayno waa guuri oo xeerka anaun isticmaalaynin aan ciidan intaan dirsadoorya dhigtaa laga soo qabtay lasoo xiro haddaan leeyahay waa guuri laakiin dee haddana xeerka boodistaasna xeerkoo laga sii wada boodin bay keenaysaaye muxuu ahay ma ma xal xal ma keenayso xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale aada ugu dheeraaday ka hadalka xeerar aan weli dalka ka jirin oo suuragal ka dhigi lahaa sida uu ku dooday in wax badan ay xaaladda dalka iska bedelaan waxaana ka mid a qaanuunka la dagaalanka argagixisada isagoo tusaale u soo qaatay dhibaato uu sheegay inay ka dhex ogan tahay shirkadaha isgaarsi koonfurta dalka ka howlgala iyo dowladda soomaaliya haddaan masaal soo qaado isgaarsiinta three g iyo four g oo nidaamka adduunyada maanta meel kasta ka jiro magaalada muxuu ahay garowe boosaas haddaad tagtid three g waa kuu shaqaynaya hargeysa haddaad tagtid three g waa kuu shaqaynaya halkan kuuma shaqaynayo waa maxay shabaabaa inta u tagaa yiri damiya three g-ga ma samayn kartid option kale annaga noo furan maxaa waaye inaad dhahno ma dami kartiin haddaad damisiin annagana sidaan aad yeelinaa nidaam tilmaamayana ma jiro war taleefonkaana lagu hadlaayo tuugaan shabaab la yidhaahaa meeshaan ku qarxay ama ku dhintay taleefonkiisi waa kanaaye rekoorkiisa halagii keena adugu wuxuu leeyahay aniga ammaano waaye aniga ma bixin kari xogtan qaanuun ku khasbaayo inuu xogta bixiyana ma jiro maxaa waa marka inaan suubino sida shabaabka suubin aan samayna hala xiro hala dambi isgaarsiinta inaan dhaano annaga iyo shabaabkii isku dhaqan iyo isku behavior baan noqonaynaa dowladnimaduna sideedaba waa qawaaniin waxaan qawaaniin ku saraysnayn ama shuruuc aan lahayn qofka samaynayahay dowladnimo ma aha dadkii munaasabadda ka soo qayb galay qaarkood ayaa rumaysnaa in ay ku habboonayd in dowladdu ay barnaamijyada noocan ahi la timaado wakhti hore iyagoo aaminsan in hadda xilligii dowladdu uu gebageba yahay muddada kooban ee u harsanna aanan wax sidaa u buuran lagu toosin karin jacfar kuukaay v o a muqdisho